assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena muftada maanta waxaa alaada halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu sheekooyinka farada badan kusoo qaadan jirnay howlaha farada badanna aynu ku kulmin jirnay haddii eebe idmo dhegeystayaal si aad ogtihiinba ee fudaydka dadka iyo midka duunyadu waa laba nooc wuu kala duwan yahay jeela oo kale hasha maaragtay waxaa loo yaqaanaa toojaa la dhahaa toojo hasha hasha geela ah ee aan la maali karin ee xitaa xooluhu markay socdaan cagta fudud ee aan rabin in loo soo dhowaado ee in jirkeeda la taabto aan rabin ee noocaas waxaa la dhahaa toojo baa la dhahaa waa tii mahmaa soomaaliya ay ahayd toojo nin laa maala waa toojo ogow taasu ka soo tag marka waa haddii ay kuismogala hashi geela u imow saca saca waxaa la dhahaa tood hash maxay ahayd toojo sucuna muxuu yahay tood waa la dhahaa isna sucna waa tood ka soo tag laxda iyo rida iyo markii loo imaada waxaa la dhahaa fiigtaal fiig fiigtaal baa kuwaa la dhahaa kuwa maxay ahayn toojo iyo tood iyo fiigtaal saddexaasaa la kala dhahaa waa qayb ka mid a fudaydka xoolaha Ah, haddaad aragto neefka saas kale u cararhaya waa fudayd fudaydkaasuna waa fudaydka xoolaha qayb ka mid a ayuu qayb ka yahay fudaydka noocaas marka haddii eebba idmahayo haye dadka maxaa la dhahaa marka Eh, isla geela waxaa ku jira qaar la dhaho heblo hasha heblaha bayr bay leedahay bayr bayrta waxaa weeye waa meel maag inay qofka ka dibto oo ay diidaba in loo soo dhowaado macal xoolaha ay diido bayr baa la dhahaa oo neef bayr la weeye Eh, haddii ilaahay idmahayo waa tii hees cajiib ay ku jirtay inaan yahay nin bayr leh maaragtay runta kama bareero oo maaragtay fiigtaalkiisibu iska wadanhaya haddii marka aan ka hadalno ujeeddada aan ka leenahay maxay tahay Eh, sayid maxamed cabdilla xasan yaa waxaa lagu yidhi sayidow ka waran fudaydka eh, bila'aadanka fudaydka bila'aadanka ka waran kolkaasi wuxuu yidhi sayidka si fudud wuxuu u yidhi wax fudud oo aan faras ahaynba waa nacay u fiirsaya maxaa la weydiiyey waxaa la yidhi sayidow ka waran fudaydka biniaadanka waxaa la weydiiyey waa maxay sayid maxamed cabdilla xasan waxaa la weydiinayana waa maxay waa fudaydka biniaadanka xaggee aaday isna markaasu wuxuu yidhi wax fudud oon faras ahaynba waa nacay u fiirsaya halkaa maxaa ku jirta halkaa waxaa ku jirta in fudaydku biniaadanka uusan u fiicnayn guud ahaanna faras mooyaane uusan wax kale u fiicnayn sababtoo haddee neefka fudud haddaa xataa maali lahayd ma maali karto caanihooba kaa daadinba ama uu carar iyo qabqabasho iyo hoog iyo ba iyo rafaad buu u baahan yahay faraska laakiin markaad fuusho hadduu fudud yahay dee dagaalkaad ku gelaysaa dhinac walba ayuu kasoo majeeranhayaa oo durba wuxuu ku geynhayaa meeshaad ugu talagashay oo faraska fudaydka macnaha waxtar buu ku yahay Eh, waa kii eh, sayid maxamed cabdilla xasan uu sheegay faraskii la odhan jiray xiim faniin u dhahayay xawaare iyo kabta iyo jayfag iyo xawli iyo rooris waa kii dhahayay hadda markaan xawaaraha iyo kabtida iyo jayfaga iyo xawliga iyo roorista ka hadlayno waa waxyaalaha gantaalaha lagu cabira maanta waad maqashay gantaal guuxiisa ka dheereeya intaas oo goor haddaad rabto inaad soomaali ku sheegto maxaad leedahay dee waa inaad jabaq isticmaasho jabaqdaasuna ay tahay orodkii iyo faraskii xiim faniin qaawkii lagu sheegayo oo kale waa inaad isticmaasho haddaad nin afkiisa jecel tahay marka waxau yidhi waxaan faras ahayn oo fududba waa nacay waxaan faras ahayn oo fududba waa nacay wi faraska fudud marka dagaalka ayuu durba ku geynayaayo waa faras xawligiisu dheereeyo oo cadku fudud gabar fudud laakiin maxay samaynaysaa dee heerkii ma dhaqanayso maanta maxaan dhihi karnaa marka rag iyo haweenba soomaalida joogta waa ay wada fudud yihiin baan dhihi karnaa sababtoo ah eh, waad aragtay garoobka wiilka eh, rawlaha iyo gabadha maaragtay haddii ilaha kuusama ogaliya garoobka eh, suuqyadii ay buuxiyeen waa la kala garan layahay wiil rawlaha iyo wiilka barbaarka rawlihii iyo barbaarkii waa la kala garan layahay gashaantidii iyo waxaa la kala garan layahay iyo garoobtii maxaa keenay waxaa keenay dee dadkii o dhan baa dad fudud noqday noloshii o dhan baa la fududaystay Eh, sayid maxamedna muxuu leeyahay boqol iyo iyo toban sano ka hor waxa uu ku leeyahay wax fudud aan faras ahaynba waa nacay muxuu yidhi wax fudud oo aan faras ahaynba waa nacay ilaa iyo maanta annaga laftanada xubinta soo gudbinayna waxaan leenahay wax fudud oo aan faras ahaynba waa nacnay baan leenahay ee soomaaliyay fudaydka daaya oo noqda dad miisaaman oo noqda dad aqalada iyo guryaha si fudud ku dhaqda oo noqda dad cagtoodu fudud tahay oo noqda dad xumaanta ka dhowrsada oo aan ku fududaanin oo noqda waxaas oo dhan marka uu ninkan ku leeyahay wax fudud aan faras ahaynba waa nacay eeba boqol iyo toban sano ka hor qiyaastii ee dee adiguba boqol iyo tobankaa sano ka hor eraygan innagaa laynoo yidhi ee waa inaad qaadato oo sida uu yahay aada u qaadato tusaale ahaan maanta markaad fiiriso baraha bulshada oo kaleento waxa gabdhaha soomaalidu ay samaynhayaan iyo waxa kuwa daawanhaya ee lafta u saarahaya ama aan ku jeclahay kuleh ay samaynhayaani wax loo dulqaadan karo ma aha meeshaas ceeb oo dhan baa isugu imaatay waxaad moodaa soomaalidu inay ka tagtay siriigtii marka dee wax fudoon faras ahaynba waa nacay ayuu sayid maxamed cabdilla xasan yidhi eebe ha u raxme mahmaada maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteena martida maanta idabkii iibi waxaa la yidhi nin masaari u daaban tahay qoryo ma waayo